بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا bismillaahi araxmaan araxiim wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysaay ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijkaaad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mida ciidamada mujaahidiinta oo weerar askar lagu dilay hubna lagu soo furtay maanta ka fuliyey gudaha magaalada baydhaba filimkii kataay baalikhbaariya ka soo saartay weerarkii degmada balcad oo si weyn ugu faafay baraha bulshada sidee uga warceliyeen dadka isticmaala barahaasi fariin ceenkee ah ayuuse dirayey waxaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan codadka dhegaystayaasheenna iyo faallooyinkii laga dhiibtay filimkaasi qodobadaas iyo xalqada toddobaad taxanaha duruus tarbawi ah oo aan dhegaystayaasheenna ugu talagalnay bishan barakaysan ee ramadaan ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan barnaamijka waxaa igala qayb galaya walaalka nuur cali warsame abuushayba anigana halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toos ah inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha al andalus ee wilaayaadka dalka dhegaystayaal ku soo dhowaada waa mar kale iyo faafareebka wararka شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرخي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخنوع اليوم كسرى
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonaa iyo qodobkiisa ugu horeeya ciidamada mujaahidiinta waxay maanta weerareen isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u tiilay gudaha magaalada baydhaba ee xarunta gobolka baay weerarkan ayaa si gaara kaga dhacay xaafadda suuqa xoolaha weerarkan waxay mujaahidiintu ku dileen laba askari oo murtadiin ah waxaana ay ku soo khanimaysteen laba qori oo eekii afartan iyo toddoba ah وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan qeybihiisii hore ayaanu ku guda jirnaa filimkii kataayibal akhbaariya ay ka soo saartay weerarkii ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen maleeshaadkii murtadiinta ee ku sugnaa degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe oo la daawanayay ku dhowaad shan daqiiqo ayaa si weyn ugu faafay baraha kala duwan ee bulshada dadka isticmaala barahaasi ayaana ka warceliyey muuqaalka ay daawadeen iyo waxyaabaha uga baxay ugu horreyn waxaad ku soo dhowaataan codad ay inoo soo duubeen dhegaystayaasheenna ka baxsan wilaayaadka islaamiga ah ee internetka isticmaala asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu walaalaha iclaamka jasaakum allahu khayran haddii aan ra'yigeyga ka dhiibto filimkii ay soo saartay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib fariimaha oo diraayo filimkaas waxaa ka mid ah kow in shacabka ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah ay doonayaan ku dhaqanka iyo isku xukunka shareecada islaamka laakiin ay ka hortaagan yihiin niman cadow ah oo horar ah oo soo duulayaal ah oo dalka kusoo duulay marka waxaadna ka dheehan kartaa sida shacabka isugu soo baxeen usoo dhoweeyeen wiilashooda usoo marxabeeyeen muuqaalka waxaa ku arkaysaa wiil yar oo da'yar oo farxad darteed la xamaasadaysan oo boodboodaya dadkii oo soo dhoweynaya mujaahidiintii oo takbiirta kor u qaadaya fariimahaas ayuu dirayaa dadkan muslimka ah ee soomaaliyeed shareecad filimkii xalay muasasadu alkataa'ib ay soo gudbisay filimka wuxuu soo bandhigayaa weerarkaas iyo qaabku u dhacay iyo weliba soo dhoweynta diiran ay shacabka muslimiinta ah ee walaalahooda mujaahidiinta ah ay kusoo dhoweeyeen si gacmo furnaan ah oo laab furnaan ah iyadoo kaamirooyinku ay soo qabanayeen farxad darteed dhalinyaro waxaa weyaan da-yar ah oo la boodboodaya waxaa weyaan hilowga ay u qabaan walaalahooda mujaahidiinta ah oo daruufaha iyo waxaa weeyaan ay kala geeyeen wakhtiga adag ee ay gaaladu waxaa weeyaan duulaankooda saliibiga ah ay nagu soo qaadeen awalan allah tabaaraka wa tacaala ayaa maxad ugu soo nagaaratay allihii dadka muslimiinta ah kor u qaaday oo awoodooda banaan keenay Een, in badan baraha bulshada waxaa dadka looga sheego oo ah een, muslimiinta waan ka guuleysanay waan dhammeynay saasaan yeelnay inay been tahay anuu waan ogaa laakiin habeen hore marka aan daawaday wayashfi suduura qowmi mu'miniin bay ii noqotay owdadii aan qabay iyo ciilkii aan qabay baan ka baxay marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay Een, mar walbana waxaan ku talinayaa in magaalada noocaas ah lasoo diro aadna waad u mahadsan tihiin ilaahina ha idin barakeeyo hadda way doonayaan inay ku dhaqmaan laakiin waxaa caburinaya oo ka hortaagan ku dhaqanka shareecada islaamka cadowgaas horarka ah ee soo duulay Een, fariinta labaad wuxuu u dirayaa murtadiinta iyo saliibiyiinta Een, wuxuu leeyahay shacabkii ayaa la hadlaya murtadiinta iyo saliibiyiinta markaas waxay ku leeyihiin war annaga waxaan nahay dad muslimiin ah waxaan doonaynaa ku dhaqanka shareecada islaamka beenta iyo brobagandada aad meelaha la maraysaan oo aad naga tarwiijinaysaan aad naga faafinaysaan naga joojiya marka filinka fariin noocaas ayuu dirayaa Een, waqti munaasab ah ayuuna ku soo aaday oo abiy axmed oo soo booqanayo een, magaaladii een, ummadda soomaaliyeed ee muqdisho Een, waxaana la weeraray isagoo magaaladaas jooga magaaladii ay ku taamayeen weligood xabashida ay lahaayeen waa caasimadeena taytayley marka jasaakum allahu khayran walaalaha dhanka iclaamka howl weyn ayaa ummadda islaamka u haysaan ilaahay subxaana wa tacaala howshiina ha raajiyo camalkiinan ilaahay idinka aqbalo ilaahay subxaana wa tacaala ha idinku sugo diinta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan halkan ka salaamayaa bahweynta idaacadda andalus iyo dhammaan wariyaasheeda haddaan gudaha u galo mowduuca wallaahi videogu wuxuu daarnaa fariin weyn u daarnaa in shacabka ay rabaan diinkooda ay rabaan inay ku dhaqmaan shareecada alleh rabaan marka waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu gumaystahaas naga dulqaado oo dalkeena kusoo duulay ee xoogna ku haysta waxaa kale ay muujinaysaa in nasriga allah uu soo dhow yahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waan idin salaamayaa dhammaan wariyaasha radio andalus marka anigoo aan daawaday filimkii ee weerarkii ah balcad weerarkaasi wuxuu ahaa weerar aada u qorsheysan waxyaabaha anigoo aan aadka ula yaabay ayaa waxaa ka mid ahaa wiilasha raayada towxiidka watay qaabka ay laamiga igu ordayeen waxaa weeyaan arrin maaragtay aada ii faacjisay ahayd asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal wadiin salaam meel kastoo ay joogtaan walaalaha mujaahidiinta ah iyo aclaamkaba salaan kadib allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar ilaahay baa mahadoo dhan u sugnaatay filinkii balcad waxaa iga baxay ummadda soomaaliyeed inay basilaatay nimankan mujrimiinta ah oo ilaahay ka fogaaday diintii rabbina ka tegey waxay ummadda ku hayaan xoog iyo qasbaa lagu haystaa ummadda waxaa la rabaa in ummadda ay marsiyaan waxay iga rabaan amni ummadda ma haystaan nabadgelyo ma haystaan oo dhiigooda maalin kasta caruurtooda waa la dilaa waxaan leeyahay ummadda soomaaliya inay bislaatay siday ugu soo baxeen mujaahidiinta soo dhaweynta mujaahidiinta takbiirta isqabsata ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay noo ballaariyo noona keeno haddaan nahay dadka ku nool meelaha aanan shareecada islaamka looga dhaqmin mujaahidiintaas weyna insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Eh, marka hore waxaan halkan ka salaamayaa eh, idaacatul islaamiya al andalus waxaan u arkaa in ay soo dhowdahay nasriga allah subxaanahu wa tacaala asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddii aan fikirkii ka dhibto muuqaalkii ay soo saartay alkataib runtii waxaa meesha ka cad in bulshada soomaaliyeed ee muslimiinta ay aada u jecel yihiin oo u hilow qabeen mujaahidiinta oo nasraynayso kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga sal ly slam waxaan salaamayaa dadka muslimiinta ah meel walba ay joogaan khaasatan mujaahidiinta ilaahi subxaana wa tacaala mahad u sugnaatay muslimiinta guuleeyey meel walba oo furina iyo meel walba oo yacni dagaali ku guuleeyey oo cadowga ay ku ay yacni joogaan maasha allah horta dagaalkii balcad wuxuu muujinayay eh, gaalada jabkeeda iyo say shacabka muslimiinta ugu baahi qabaan inay mar uun lagu xukumo kitaabka ilaahay iyo hilowga ay u qabaan sharciga islaamka oo daashatay dimuqraadiyadda iyo weerarka iyo daruufta ay ku hayaan nimanka riddada ilaahi subxaana watacaalaana mujaahidiinta ha guuleeyo waxaa nooga muuqday wuxuu ahaa balcad dadka muslimiinta baahida ee sharciga islaamka u qabaan run ahaantii iyo ridadiina say u jabtay iyo sida loo necab yahay oo ayna muslimiinta u jecleen inay ku dhex joogaan tacadi mooyaane ayna wax kale u haynin taasoo muujinayay aada ayaana ugu hambaleynaya wiilasha mujaahidiinta ee rabaadka ku jira ilaahi subxaana watacaala ha guuleeyo waa fariin dhabarjab weyn ku ah cadowga ummadda soomaaliyeed wixii dhacay magaalada balcad waan ku faraxsanahay inay mujaahidiinta qabsadeen soo dhaweeyey alxamdulilah hambaleynaya waa bogaadinaya maasha allah horey usii socdaa leeyahay run ahaantii filinkaas waxaan daawaday in ka badan saddex mar saddex jeer ayaan ku noqsaday inkastoo xal sheekh uu ku soo dhoweynayo magaalada muqdisho ee abiy axmed haddana xarakadda shabaab mujaahidiin ayadan dhinaceeda kale dagaal aan kala goos lahayn oo isdaba socda ay waxaa ku waday deegaanada shabeellada dhexdhexa run ahaantii magaaladii muqdisho meel uu jirto soddon kilomitir haddii maalin cad lagu kala baxayo taas waxay caddeen u tahay inaan koomadda xal sheekh aysan meesha wax ku haynin waxaan aad iyo aad halkan uga bogaadinayaa alkataib waxaan leeyahay allaha noo daayo dan aragtidii ka dhibta filimka marka koowaad waxaa isla markiiba kaaga muuqda in dadka shacabkaha deegaanka iyo islaamiyiintu inay isu baahan yihiin oo waxaad arkaysay ayagoo takbiirsanahayo dadka shacabkaha wadooyinka isugu soo baxay markaa waxaa kaaga caddaatay dadku inaysan rabin dulliga iyo kufriga iyo daroogada taas waa aragtideyda filimka wixii aan ka fahmay waxaan leenahay ducadaan idinku kaalmaynaynaa halkaa ka wada insha allah asalaamu calaykum waraxmatullah wallaahi muuqaalkaas muuqaal aad iyo aad u qurux badan oo ahay aad iyo aad wallaahi bilaa dad badan ayaa aad iyo aad ugu farxay sidaa dadweynahay ugu farxeen iyo caruurta mataqaanaa raaytu towxiid la ordayayo iyo caruurta dawaaldega farxadda ka muuqato wallaahi aad iyo aad u ii soo jiitay allaahu akbar walilaahi alxamd filimka ay baahisay kataa'ib alikhbaariya wuxuu gudbinayaa fariimo xoogan oo nuxurkoodu yahay in jihaadku yahay waddada keliya ee lagu xoreyn karo dholalka ay gaalada iyo dabadhilifyadoodu haystaan waxay filimka kasoo muuqdeen dhallinyarada iyo ragga degan magaalada balcad oo faraxsan oo la takbiirsanaya mujaahidiinta haddii aan ka aragta dhiibto isdaalkii xalay ay baahisay kataa'ib alikhbaariya wuxuu ahaa isdaal kooban balse muhiim ah islamarkaana diraya fariimo weyn taasoo ah in maanta bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed ee runtii ay u hilow qabaan shareecada allaah iyo ku dhaqankeeda waxaynu arkaynay in maanta bulshadii muslimka ahaa in waddooyinka iyo meelaha caamka intay isugu soo baxaan ayay wiilashoodii mujaahidiinta mucaanaqaynayeen kana hortagayeen iyagoo takbiirta qaadahayo aadna ugu faraxsan wujuhda mujaahidiinta taasaa waxaan ka dheehan karnaa in maanta bulshada muslimka ee ku hoos nool dhulalka ay ka taliyaan xukaamtan riddada ah iyo siliibiyiinta inay maanta u baahi qabaan inay soo gaaraan kudhaqanka shareecada allah ee sidoo kale waxaa filinka aan ku aragnay jabka iyo halaca ku dhacay maleeshiyaadka riddada kuwaas oo maanta wax niyad ah u haynin waxaynu arkaynay murtadiinta oo baka cararahayo iyo kuwa halkaas lagu dilayo sidoo kale waxaa farxad ah oo runtii wax la bogaadiye ah in maanta dhulalka ama xabsiyada murtadiinta laga xureeyo dadka muslimiinta ee xoogga ugu xiran balcadna waxay ka mid ahayd meelihii ay mujaahidiintu intay tageen xabsiyadoodana ay ka xoreeyeen dadka muslimiinta ah filimka habandhagdi alkitaab alakhbaariya waa filim eedi eed geemaan le waaye waana meyb baa na tusahaya walaalaha muslimiinta soomaaliyeed meel ka siiyo hoggaan intii eed iyo eed intaagarsinyey walaalaha mujaahidiinta al-shabaab haddii un ana walaalaha oo ka sugan meelaha wilaayooyinka islaamiga ahayna oo adowgahaysada kusugan maybeena waa dad eed iyo eed andhabaysan ona tow murtadiinta dhibbadanka hadda haddii ahaata khraafka oo meel an lahayna haddii yaata dhacaga haddii yaata boobka haddii yaata istumowka maayakasdhan istumow insha allahu tacaala haddii ilaahira alla ganagda subxaanahu watacaala may barajeena uniina sidii maalantii balcad oo kaleed intii uniina maalin maalamo kamida walaalaha mujaahidiinta al-shabaab intininkoy doonaan rajeena biidni illaahi tabaaraka wa tacaala filinkaasna maaragtay waan daawana caddeynna waxay u tahay inaan maaragtay diinteena aan jecelnahay maaragtay gaal wuxuu maaragtay soo qorqoray aanan doonaynin walaalaha alkataabina waxaa le sidaa cadowga ugu ilmeyeysiinaysaan ama cawdaba qalbiyadooda a u xanuujinaysaan ilaahay ajir iyo xasanaad ilaahay ahdidinka siiyo oo idin salaamaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaam warbaahinta andalus iyo dhammaan dhegeystayaasheeda waan daawanay filimkii balcad iyo dhammaan filimaantii maalmaha dan iska soo dabadhacay ee baahinaysa kitaab al qaariya run ahaantii qalabiyadeen aad ayay u farxad geliyeen walaalayaal allah ka farxiyo ayaan leenahay raggii xasuuqi cadawaas iyo dhammaan kuwii noo soo diyaariyay filimaanta quruxda badan ee xaqiiqda ku saleysan sidoo kale waxaa halkaasi ka baxday sida bulshada reer shabeellada dhexe ay ugu faraxsan yihiin uguna biloobeen walaalahooda mujaahidiinta gaar ahaan reer balcad guul ayaan leeyahay mujaahidiinta gaali iyo atbaacdeedana ha gablamaan oo gurgurta ugu horeeya waa hagaag markan waxaad ku soo dhowaataan aragtiyada dhanka qoraalka ah ee ay dadka baraha bulshada isticmaala ka dhiibteen filimkan oo si weyn ugu baahayay baraha kala duwan ee internetka aan soo dhoweeyo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba oo caawa barnaamijka igala qayb galaya haddii aynu markan eegno aragtiyada facebook ay ka dhiibteen dadka isticmaala baraha bulshada filimkii lagu soo bandhigay weerarkii degmada balcad khaalid qofay ugu qoran tahay waxa uu leeyahay inay dadkii magaalada sidan mujaahidiinta ugu soo banbaxaan iyagoo ku faraxsan waxay ku tusinaysaa sida ay shacabka soomaaliyeed u jecel yihiin wiilashooda mujaahidiinta ah allaha israacsiiyo cisaabada ka hartay xaynta gurgurte maajid yare waxa uu isna leeyahay dhanka kale wuxuu filimka soo muujinayaa sida bulshada soomaaliyeed ugu hiloobeen wiilashooda mujaahidiinta farxad iyo raynran ayay ku soo dhoweeyeen reer balcad mujaahidiintooda halgamaya wuxuu ku soo gebagabeeyey allow noo soo dadeji nasrigaada haajire axmed waxay leedahay shacabkan muslimka ah iyo jiilka soo kacaya idinkaa indha u ah ay idin sugayaan allaha idin guuleeyo jamaad mooge waxay tiri cajiib dagaalkan balcad murtadiinta lagu laynayo iyo dhiigbax cadowga waxaa igala farxad badnaatay shacabka muslimiinta balcad farxadda iyo walaaltinimada mujaahidiinta ay u muujiyeen iyo sida farxaddooda u soo bandhigeen ayaa wax loo dhigo jirin ummadda soomaaliyeed cadowga allaha ka dulqaado mujaahidiinta allaha guuleeyo ilaahu awood iyo xeelad ma lihin adigaa jebiyey gaalada rabbiyow cadowgaaga musiibo ka soo kabasho aan lahayn kurid guhaadgeedi wuxuu leeyahay aniga shacabka degmadaasi u soo banbaxay jihaadiyiinta iyagoo takbiirsanaya oo farxadda ku qaabilay waxay caddaynaysaa buu yidhi in ummadda soomaaliyeed ay u hamuun qabaan ku dhaqanka shareecada islaamka hilow badanna ay u hayaan wiilashooda al-shabaab nasre maxmed ayaduna waxay leedahay allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar allow u gargaar goormayna soo gaaraysaa annagana raayada tawxiidka allow igu sin maalinta laga taagayo meelaan ogahay ayay tiri caaliya cali maxamed gabar lagu magacaabo waxay leedahay allaahu akbar allaahu akbar wallaahi subaxaas waxay shaafiyeen quluubta muslimiinta farxadda ka muuqata ayaa wax loo dhiga lahayn mujaahidiintow allaha idin barakeeyo wallaahi waxaan annaga sugaynaa dhawaaqa rasaastiinna iyo takbiirtiinna allaha dartii ayaan idin jecelnahay waxay iftiin u yihiin raggaas muslimiin badan rajo ay sugayaan ayay tahay dhawaaqa takbiirtooda guulaysta waadna shaafiseen allaha idin ciseeyo adduun iyo aakhiraba abaalkiina janno rabbi ha ka dhigo amiin guuleed qofay ugu qoran tahay wuxuu leeyahay fiiri qaabka ay shacabka u jecel yihiin walaalahooda jihaadiyiinta murtadiinta meel walba cid sidaan camal u soo dhoweynaysa ma jirto taasna allah ayaa ku mahadsan cabdiwahaab maxmed wuxuu yidhi farxadda shacabku jeclaa in shareecada islaamka lagu maamulo maxamed aljaasim qofay ugu qoran tahay waxa uu leeyahay walaalihiina ku dhaqan dhulka bilaadushaam waxay idinku hambalyaynayaan guulaha waaweyn ee uu allaha idin siiyey buu yidhi umu khansaa qofay ugu qoran tahay waxay iyaduna tidhi waxaan aad ugu farxay ayaa ah qaabka farxadda leh ee ay shacabka u soo dhoweeyeen mujaahidiinta tanina waxay mar kale fariin u tahay dabadhilafyada gurguurte inaysan ummaddan bedeli karin diinkeeda iyo caqligeedaba argagixiso aan ayaga ahayn inaysan jirin waxaan sugnaba waa farxadda weyn ee insha allah shabaabuna guul caatiqa ibnu daariq waxay leedahay allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar allah subxaanahu wa tacaala waa uu guuleeyey islaamka sidoo kale waxaad arkaysaa shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah sida ay ugu xiiseen wiilashooda mujaahidiinta ah una dhibsadeen dulliga gaalada rabaysadeen luuli cabdulaahi ayaa waxay leedahay maasha allah magaalkaas waxaa jooga dad yar iyo weyn qulubtooda ay nooshahay ilaahow u siyaadi farxaddooda faarax xasan cilmi ayaa isna waxauu yidhi shacabku waa daaleen geem kufaartu soo qorshaysay konton sanno lagu dul ciyaarayey iyo gaalo raacyo gaaladu soo carbisteen oo danahooda ka shaqaynaya waaye qofay ugu qaran tahay qadar fagane ashka wuxuu leeyahay magaalooyinka ay dowladdu qabsato shacabku waxay la guuraan shabaabka taas beddelkeedna magaalooyinka ay shabaab soo galaan waaba lagu soo dhoweynayaa oo shacabkii ayaaba raba al-shabaab shaymaa cali ayaa waxay leedahay allaahu akbar shacabku mar kasta waa soo jeedaa si kastoo camiilada u maamulaan hilowga ay shareecadu u qabaan baa ka muuqata أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا
waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka ayaannu isla soo gaarnay sidee qowlka allaah ee ah adillatin cala almu'miniin acizatin cala alkaafiriin uga qayb qaataa in ummaddu iskaabto si ay u gaarto horumarka ujeedkiisu yahay in lagu soo celiyo rifcadii uu lahaa islaamka gaaladana looga adkaado waa qaybta toddobaad taxanaha duruus tarbawi ah oo ay culimaa udiinku u soo jeedinayaan dadka muslimiinta kusoo dhowaada xalqada toddobaad iyo sheekh maxamed balli oo ka mid ah culimada diinta islaamka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كلمة نعاء وعي كسرة سنتهي آيات قرآن كهيد أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين آيات دان ديب أقول نغنو إلهي سبحانه وتعالى واتو يريه وركو إيمانك اللغة هلايو عدي إذنك إذا كم إذا وإذا كري دوده ilaahay ma jeer dambe wuxuu la imaan doonaa qowm dad iyagu ilaahay subxaanahu wa tacaala jecel asaguna uu jecel yahay tilmaamahooda waxaa ka mid a adilatin cala almu'miniin acizatin cala alkaafiriin inay dadka muslimiinta iyo mu'miniinta ay u jilcisan yihiin ay jecel yihiin quud iyo qaaraanba la wadaagayaan acizatin cala alkaafiriin gaaladana ay ku ad adag yihiin waa tilmaamaha iyo sifada ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka uu sheegay weeyaan waxaa laga dambeysay yujaahiduuna fii sabiili illaah jidka ilaahay bay ku dagaalamayaan walaa yakhaafuuna lawmata laa'im mid dagaal u saaxiibna dagaalkiisa waxabay yaraatee ay dan ka leeyihiin ama ay ka cabsanayaan ama kashooda u sheegayaan midna ma aha ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay ku xiran yihiin arrinta ayadaa way daliilun calaa maxabati almu'miniina lilaahi subxaanahu wa tacaala waxa waa daliil ku tusaya ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkaas inuu jecel yahay ayaguna ay jecel yihiin ibnu cabaas xabru haadihi lumma waxa uu leeyahay hum lilmu'miniina kalwaalidi lilwalad waalsayidi lilcabdi siday isku xidhiirinayaan oo isku wanaajinayaan oo isugu turayaan waxay la mid yihiin sida macnaha waalidku waladkiisa ama hooyadu gabadheeda iyo wiilkeeda ay u xanaanayso shafaqada iyo turidda ama sayidku addoonkiisa sidaasoo kale isku yihiin waana aayadda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu tilmaamay weeyaan nabiga ilaahay markuu tilmaamayey subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim nebigu sala allahu calayhi waaalih wasalam ma jecla waxay dadka muslimiinta ee mu'miniintu ay ku dhibtoonayaan waxa uu jecel yahay hidaayada iyo iimaanka iyo khayrka qalbigooda inuu geliyo subxaanahu wa tacaala marka sidaasaa nebigu sal allahu alayh waaalih wasalam ummadiisa uu ugu turaya xaadiis badanna ku soo aroortay uu leeyahy waa anigu guntigaan idin haya wa antum tatafallatu idinkuna waad iga fakanaysaan ood waad cararaysaan mar kale nebigu yidhi sal slam waxaa tii nin dab shitay oo kale oo dabkii ay ku daadanayaan waxa weeyaan faraashada iyo waxyaabaha yaryarkaa idinku aniguna aan idinka celcelinayo wax saasoo kalea waxaa la doonayaa dadka muslimiinta waxa weye dadka macnaa in si dhab a loo xiriiriyo oo loo wanaajiyo aayaddii qur-aanka ayadoo kale waatay ahayd fa bimaa raxmatin min allaahi linta lahum naxariis xagga rabbi ka ahaatay baa nebiga ugu jilicsanaatay haddaad tahay mid qallafsan oo kakan ah lanfaduu min xawlika waa kaa kala carari lahaayeen ee facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamri faidaa cazamta fatawakal cala allah italada iyo caqliga iyo shuurada iyo maxaanu samaynaa maxaa nagu habboon ilaa ay tilmaameen axaadiida nabiga sal alay waalih wasalam in nabigeena muxameda sala allahu alayh wasalam iyo abubakar iyo cumar ay macnaa habeenkii cawaysimi jireen ayagoo arrimaha iyo shuurada iyo arrimaha muslimiinta intuba macnaha ka fakeraya oo macnaha waxa weye qaadaadhigaya oo aad ugu dadaalaya sidaas waxa weyaan ayaa soo aroortay sidoo kale walaalayaal sheikhu waxa uu leeyahay waxa weye tadaakuru ljihaad liahli ljihaad cabdullaahi khaalid alcadam waxuu leeyahay falwaajibu calaa kulli mujaahidin waxa waajib ku ah mujaahid kasta inuu macnaha nin waxa weeye hayina oo waxa weeye degan oo waxa weeyaan walaalihii u dhimriya oo u adeega oo waxa weye garabka u raariciya oo u naseexeeya u duceeya sidaasoo kale markaasuu xadiidkii wuxuu keenay nebiga sal ly slam waxa almu'minu kaljamali alaanif macnaa ruuxa mu'minka ah waa neef geel oo sanka ka duran oo kale wey meel alla meeshii loo hogaamiyey ayuu u hogaansamayey xadiid kale waa tu ah ina almu'mina ya'lafu walaa khayra fii man laa ya'lafu walaa yu'laf ruuxa muuminka waa nin macnaha waxa weye la dumi karo asna wax dumi kara la soo jiidi karo asagu jiidmaya midka kan oo qallafsan oo indhaha guruurixiya oo isdaba dhiga oo waxa weye isla weyn haba yaraatee ma aha sidaas weeyaan waa inaad marka noqotaa mid macnaa hayina oo layina oo ceebaha oo arkaya isha ka laabaya dhagaha wuxuu maqlaya inuu leeyahay waxa weye khayr mooye wax kale ma maqal ishu waxay arkayso maya khayr mooye wax kale ma arag afka wuxuu leeyahay maya wax fiican maya wax kale iguma hadlin maxaa yeelay dabaa'icda dadka imaanayaa sidaasa walaalayaal waxaa la doonayaa dadka muslimiinta inaanu waxa weye dhammaantayo inaanu isku dhimrino waxyaabaha nasrigu walaalayaal ku imaanayo waxaa ka mid a in macnaha waxa weeye salaantii baa ka mida waxa weye walaaltinimadii baa ka mida waxisarkii baa ka mida haddaysan sidaa dhicin xasad baa imaanaya colaytan baa imaanaya nabigu tilmaamay sal allahu alayh waali wasalam dabba ilaykum daa'u lumam waxa weeye idinku dhacay ummadaha wixii ku dhacay oo macnaha oo maxay tahay xasad iyo caro wahiya alxaaliqa waa mid xiiraysa wey xasadku macnaha waa tintuu xiirayaa ma oranayo walaakinaha taxliqu diin diintuu xiiraya waladii nafsu muxamedin biyadihi ilahay nebi maxamed gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye laa tadkhulu ljannata jannada geli maysaan xataa tuuminuu ilaa aada rumaysaan walaa tuuminuu rumayn maysaan xataa taxaabuu ilaa aad jeclaataan afalaa adulukum calaa shayin idaa facaltumuuhu taxaababtum war miyay sheegaan shay haddaad samaysaan aad isjeclaanaysaan afshu salaama baynakum dhexdiina salaanta faafiya xadiidka kale anas wuxuu ah ku gabagabaynaya nabigu inuu sal allahu alayh waali wasalam ina salaama ismun min asmaa illah war salaamtu waa magac magacyada ilaahay ka mida wadacahu fi lardi ilaahay baa dhulka u soo dejiyey faafshu salaama baynakum salaanta dhexdiina faafiya min xadiidi anas marka walaalayaal adilatin cala almuuminiin acizatin cala alkaafiriin waanu akrinaa laakiin dhaqankeeda iyo tallaabadeeda iyo dadaalkeeda iyo la-imaatinkeeda iyo salaanteeda iyo nafuriddeeda iyo ducadeeda intaba walaalaya waa nalaka doonaya waana sidaan nasriga ku gaarayno waxaan si gaara aan ugu ducaynaynaa walaalaheena shabeelle alwustaa waxa weye halganka ziyaadada kaga jira bishaaradii wax ugu dambaysay ee waxa weeye boos hareeri iyo baabuurta la qabsaday iyo waxa weeye macnaha ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan leenahay amtaashiina ilaahay ha badiyo lilaahi darukum wacala allaahi ajrukum hadoo bilaa towfiiq wasal allah wasalam calaa nabiyina muxamedin guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa intaynu barnaamij ka lamid ah ku kulmi doonno waxaynu idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى